wallaahi marka ugu horeysa ummada soomaaliyeed meel kastay joogtaba waa salaamaya guud ahaan gaar ahaana shaqaalaha reeriyowga komiye waa salaamaya runtii khilaafkan anigu waxaan u arkaa khilaaf aan loo baahnayn markii uu bilaabmay ilaa iyo imika marnaba inaan loo baahnayn inuu ahaa waa lays qaban karaa oo siyaasad iyo aragti iyo dhaqaale iyo nooc walba waa laysku qaban karaa laakiin heerka barta la geeyey khilaafku marnaba ma ahayn runtii eede inteeda badanna maamul goboleedada ale sidaan anigu u arko
waan gartay adigu madaxweyne ku-xigeenka puntland baa tahay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas waxa uu martigeliyey garowe shirkii ugu dambeeyey ee madaxdu ay ku yeesheen halkaasi go-aanadii ka soo baxay sideed u aragtaa
wallaahi go-aamada anigu waxaan u arkaa riyo maalmeed riyo maalmeedkuna runtii ma had iyo jeeraale ma rumowdo waxaan u arkaa waxaan suurtagelen bay ahayd qof kasta oo soomaaliya meel kastaba ha joogay oo akriyay runtii wuu la yaabay mana dareensanayn madaxdu inay go-aamo noocaasa oo aan iyagana suurtagal u ahayn dalkana suurtagal ka ahayn inay runtii ku kacaan waxaana dareemaysaa qof kasta oo soomaaliyeed oo social mediaha wuu arkayaa yani qalabka meesha ku jira wuxuu ahaa go-aan runtii aada moodo inaan laga fiirsan loona baahnayn riyo maalmeed unbaan ku tilmaami karaa anigu wax kale kuma tilmaami karo shay keliya ka socon karaana maba jiro ma kala hadashay marka in go-aanadaasi aysan ahayn kuwa wanaagsan madaxweynaha puntland cabdiweli gaas
runtii si specifica madaxweynaha si gaara ugagama anaan wada hadlin laakiin waxaan rabaa intii meesha la joogay aragtidayda mar walba inaan ka dhiibanayay iyadoo la badan yahay iyo iyadoo la yar yahayba aan lahaa yani suurtageli mayso xal xal xal bay leedahay xalkaasina waa wada hadal dowladda federaalka iyo maamul goboleedadu inay wada hadlaan waxaana kuu sheegayaa qalabku xaggan ha jiro laakiin xagga kale lafteeda ma odhan karo dee boqolkiiba boqol iyaga laftoodu yani qalad male ma odhan karo labada dhinacba waa jiraa laakiin wuxuu u badan yahay qalabku dhinaca maamul goboleedada yadaan loo baahnayn sidaan horeba usheegay meel yani meeshii la geyn lahaa inay dhaaftay soomaaliduna waxay tiradaa lugtu hadday jeeniga dhaafto way jabtaa waxaan runtii rabaa intaanan su-aashan dhamaysanin ama kaba bixin codkayga waxaan rabaa inaan runtii ugu hambaliyeeyo culimaa udiinka reer puntland baaqi ay ka soo saareen waxaan arrintan lafteeda waxaan kale oo rabaa inaan isna u hambaliyeeyo runtii ugu iyo sheekh maxamed shaakir oo madaxa kabinetka ministarada ah galmudug iyo inta kale ee soomaaliyeed runtii ama u diyaarkaa ama oo reyri ka hadashay hawshani inay tahay hawlahaan loo baahnayn loo baahan yahay in la wada hadlo waxaana dareemayaa in bisaylkii ina soo yar gaargaarayo oo hadda qof waliba dareemay waxaan inaanay hayn wax loo baahnaa waxaan kale oo ka digayaa dowladda federaalkana u sheegaya hawshani waa hawl soomaaliyeed hawl ajnani geli kara ma aha inaanay marnaba aqbalin inay yani dad ajnadiihii soo dhex galaan waa cid ku hadasha af ajnabi oo meesha joogtaa ma jirto soomaali baynu ku wada hadlaynaa waana isfahmaynaa yaan la aqbalin danaha soomaaliyeed iyo masiirka soomaaliyeed in ajnabi raba inay yani sii fidiyaan ama sii durkiyaan hawsha in laga qaybgeliyo
mudane waxaan rabaa inaan ku weydiiyey marka maxaa kalifi kara baad is leedahay in madaxweyne farmaajo casuumaadda uu u fidiyey madaxda maamul goboleedyada in ay ka cagajiidaan dhowr jeer nabaaqaasi uu soo baxay
wallahi madaxweynaha waa ugu hambalyeynaya iyo ra-iisul wasaarahaba runtii sida geesinimada leh waa la isqabtaa go-aanka ay qaateen waxaan xusuustaa markii go-aankii ay soo saareen isla markiiba asimaad buu fidiyey iyagoo laga cagajiidayo laakiin cagajiidkaasi aakhirka waan la wada hadlayaa waxaan ku tusayaa iyadoo dhaqso laysu tegay la wada hadlay insha allah waana la heshiinaya wax alaaba wax weyn maaha wax laga heshiin waayaana ma taalo dowlado shisheeye oo wada hadlayana manihin hal albaab baynu leenahay albaabkaasina waxaan anugu arkaa waa dowlada federaalka iyo maamulada dowlada federaalkuna inay de iska waaweynaysiiso muxuu ahaayey dowladaha ah gacantooda midig iyo bidix ah inay iska guulaysa maaha waxaweyaan wixii soo baxaba wadahadal in lagu waxeeyo waana runtii aad baan usoo dhaweynayaa inuu mar labaad madaxweynuhu fidiyo hawsha iyada waxaanan runtii kula talin lahaa uguna baaqi lahaa maamul goboleedadu inaanay fursada lumin waxaan kaloo runtii ugu baaqayaa muxuaha international communitiga hawshan ilaa laydin baabo oo aan u arkayo inaan looga baahan doonin inay ka daayaan fabqabalada iyo telefoonada iyo kambaa sidaas ha ka daaya dhibta oo dhan waxa wadaa waa iyaga
warar baa jira sheegaya in khilaaf uu kaala dhexeeyo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas maxaa ka jira wararkaasi
adeer waxba kama jira cabdiweli profesor cabdiweli maxamed cali gaas waa madaxweynahaygu weye anna madaxweyne ku-xigeenkiisii baana wax khilaafa oo naga dhexeeya haba yaraatee hase badnaatee ma jirto been wey waa waxyaabaha meelaha wiilasha yarare miidiyuhu ay ku qorqoraan iyo dad aan xilkas ahayn marka waxba kama jiraan adeer kasukow inaad tahay madaxweynaha puntland siyaasi soomaaliyeed baa tahay adigu qudhaada ma ka qayb qaadanaysaa dadaalka la iskugu soo dhawaynayo madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah oo muqdisho ma imaanaysaa
runtii waxaan kuu sheegayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waa wada hadalay intaan halkan joogay madaxweyneyaashu halkan waa joogeen isagu waa aqbalay fadhiga waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa inay madaxweyneyaashana ka caga jiideen inay aqbalaan heshiiskii aanu damaanay halkanba inaanu oreyni kasii bilowna runtii iyagaa ka caga jiiday iyagaa diiday yani ka yar gaabsaday markaan arkayna ka gaabsadeenna aniguna dhinac baan uga baxay laakiin waxaan u malaynayaa inaanay u baahnayn reerbeegti iyo odayaal iyo siyaasiyiin iyo inay yimaadaan inta dalka loo doortay markii horeba kufuli dekulasti waa in ku fulan waayo haddaanay ku fullayn inay talo kala sameeyaan dekulastaba kuma fadhiyeen marka waxaan qabaa anigu inaanay cid u baahnayn iyaga isku fulan laakiin ummadda waxaan u sheegayaa mar walba farmaajo inuu ogolaa inay wada hadlaan laakiin